waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal ifka inuu ku wada noolaado aadanuhu waa ku qasban yahay abuurtiisa ayaa tabtaa u samaysan sidaa darteed sheeko xiriirada caalamiga ah in laga helaa ha joogtee ma jiro qof ama koox keligeed iyada oo aan la dheehin muddo dheer ku dhaqmi karta kob dhulka kale ka gooni ah waa la isu baahan yahayo wixii ay cidihayso cid kale ayay ka maqan yihiin taasna soomaalidu mahmaah bay ku soo koobtay markay tidhi budaqabe iyo biyoqabe way isu baahan yihiin sidaasoo ay tahay haddana aadanuhu nabad kuma wada noola qardoofooyinka wax kala jiidashada iyo colaadaha dhexdiisa ahay joogsi ma laha hadday meel ka qabow yihiinna tu kale ayay ka hurayaan warantiiris kooban unbaa lagu wada joogaaye haddii aysan damanayn cidina badbaado muddo dheer ah iskuma hadlayso taas ayaana inoo fasiraysa hubka dhulka lagu haystaa sababta uu boqolaalka jeer ugu soo labalaamo tirada ummadaha dushiisa ku uuman ee kala isilka iyo kala degaanka ah colaadduse kolba heer bay joogtaa mar waxaa colooba laba qaran ama laba ummadood mar kalena laba tol labadaa ka sakowna waxaa jirta colaad saddexaad oo ah tan dhex marta laba qof kuwaasoo midkood waliba uu ku dadaalo inka kale intuu daaduumiyo uu ka gacan sarreeyo si walba oo uu kaga guulaysan karana uu farowgeed qabto sidee haddaba madaxdii hore ee soomaalidu ay ula dhaqmi jireen amaba ay kaga adkaan jireen qofka ay coloobaan ee dagaalkooda caddaysta jawaabta oo koobani waxay tahay hadday bareer u aaci karaanna ma labalabayn jirine way u aaci jireen haddii kalena sid iyo khiyaamo ayay adeegsan jireen ilaa isaga oo dagan uu qofkaasi usoo gacan karo colaadda hebel u qabo iyo nabarka uu la maagan yahay iyaga oo ka dharigsan ayay wax moog iska dhigi jireen in xaggiisa aanu dareen ka qabin ayay cadowgooda u muujin jireen markaas bay fariimo wa wanaagsan inta u tabiyaan ay weliba waxsiin ugu dari jireen ilaa ugu dambaysta la arko isaga oo dureedka aqaladiisa midhaafaya maalintaas buu nafta weysiin jiray sidaasna kaga aadhsan jiray tabtaas iyada ah waxaa jiray madaxdii hore ee soomaalida qaar ka mid ahaa oo adeegsaday dabadeedna gabayo iyo murti kale ku sheegay kuna faahfaahiyey raggaasna waxaa marahayga ugu horreeyey garaad xirsi garaad faaraxo wiil waa loo yiqiin hilaadda qaybihii dambe ee qarnigii siddeed iyo tobnaadna ka talin jiray jigjige iyo dhulka ku xeeran kaasoo si farsaxannimo leh tabtaas iyada ah ugu qeexay saddex meelisoo gabay ah wuxuu yidhi ninkaad qali qabiixana ka dhowr qowlkana u suubi qamuunyaysi wuu kugu gartaa ee foolasha u qaawi hana qadinin quudkaa nin cunay qoorta soo dhigay ka sokow gabaygii dheeraa ee sayid maxamed uu ismaaciil mire ku canaanan jiray uuna ku baraayay sida cadowga loo dago gabaygii ka bilaaban jiray ismaaciil mirow taladu waa eydinkaa maqane maandhow amuurtaadu waa ababa'deediiye maandhow adduun wuxuu ahaan waadan ilahayne maandhow ducaaliya ammaan waayey aragoode maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye aniguba ayaamaan lahaa ha is ilaa weyne maandhow intay iigu iman odayadoodii maandhow iliilaha kanay awrku soo furiye maandhow barray soo ekaan ari sidiisii maandhow iday waxaan ku bogan waa ifdhara'aane maandhow ninkaan aae waa u aamusaayaaye aflagaadadaadaan ka baqi inay ogaadaan gabaygaa ka sokow waxaa sayidka loo wariyaa laba meeliso iyaguna xambaarsan isla tabtaas uu wiilwaal ku talinayo in cadowga lagu dago wuxuu yidhi ninkaa dili ninkaa dagi ninkaa dabaynu qoolayso waa laysu kala daadiyaa yaanu kaa didina haddiise wiilwaal iyo sayidku ay si dadban inoogu sheegeen tabaha cadowga loo dago ee dabadeed loo gabowgaro waxaa kaloo jiray nin madax ahaa oo qirtay in isaga qudhiisu uu tabahaas tijaabiyey iyada oo mar iyo laba aan ahaynna inta ku camal falay uu weliba mahadiyey ugaas nuur ugaas rooble ayaa la odhan jiray wuxuuna ka mid ahaa gumaysigii ingiriiska iyo xabashada ka hor madaxdii soomaaliyeed ee jeer galbeedka ka talin jirtay ugaaska oo gabyaana ahaa waxaa loo hayaa tix kuwii aan soo xusay la ujeedda ahoo bulsho weynta aada ugu dhex faaftay ugaaskuna uu ku qeexay iyada oo aan laga digniin helin siyaabihii uu cadowgiisa kaga aarsan jiray wuxuu yidhi allahayow nin ii daran maxaan daafta hore seexshay nin ii daaqsanayana maxaan daafiduu kariyey jidhkunimaanu doonayn maxaan hadalka deeqsiiyey ma degdego ee xaajada maxaan ugu dulqaad yeesha weji dabacsan daymo aan dareen gelin dubaaqiisa qosol dibadda yaalloon ka iman dhuunta dacalkeeda kanaan degay kanaan doorka biday kani dan baan mooday waxaan dood kaftana sheekada ugu daleeyaaba intii yoon dawaarka u rogoon xeeladda u daadsho dabinkaan u dhigay maalintuu dacalka soo saaro isagoon digniin qabin maxaan kaga digyaansiiyey buuri dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo